doonidaas way jirtay dooni waxa weeye kuwa ulaneyd kalluumaysi sharci daraa ee laga leeyahay dalka iiraan magaceeda la yidhaahdo al-ridwan toddobiyo toban waxay saarayd baxriya oo iiraana wax cid soomaaliyana lama socon wax dukumentiya oo sharcigana ma ay wadaan oo dawladeed ama wasaaradda kalluumaysiga ruqsada waxaana laga soo qabtay biyaha muxuu ahaaye xaafuun oo xeebaha puntland ilaa shan iyo labaatan mayl ma garatay doontaasi yaa soo qabtay marka waxaan soo qabtay ciidanka b m b f ta oo waxa weeye ciidanka badda ee puntland marine force la yihahdo ma garatay b m b f lagu magacaabo
waa tahay marka isku dawe markii la qabanayay maxay ku gudi jirtay oo doontu ay sameynaysay
kalluun sharci daraa kalluumaysi sharci daraa oo aan mamnuucka in ruqsadaan in la galo ayay ku hawlanay kalluun baana saaran ilaa konton tan meelahaas qiyaastiisu tahay doontii ugu horreysay miyaa lagu qabto deegaanadaasi xaafuun iyo aageeda maya doon kaleetaa hadda ka hor ka horreysay oo lasoo qabtay oo deegaanka xaafuun lagu soo qabtay gobolkan anigu waagaa ma joogin laakiin gobolka waa la ganaaxay lacag baana laga qaaday dabeedna rugsad baa la siiyey ma garatay waa tahay marka baaritaan ma lagu sameeyey
waa lagu sameeyey wax sharci oo hadda ay wadataana ma jirto wax in haddan sida badan doonyaha soo gala badi rugsad bay qaataan wasaaradda kalluumaysigayna ka qaataan shatiga waxaana wakiil had iyo jeer dad wakiila baa jira oo agensiya oo ama la shaqeeya ama muxuu ahaaye soo kiraysta dad noocaasoo baa jirjiray laakiin sharcigay maraano sida qaynuunku yahay qawaaniinta maraano ma jiraan doonyo ganacsato ay leeyihiin oo wasaaradda aan ka diiwaan gashanayn iyagu wa ay saaran yihiin dhalinyaro soomaaliyeed oo iyaguna kalluumaysiga baddaasi u fududeeya inay maraakiib kale ay soo galaan oo shisheeya way jirtaa way jirtaa laakiin had iyo jeer waa la kantaroolayo ciidankaas b m b f oo iyo ciidan kaleeto oo ay wasaaradda kalluumaysiga waa jira la shaqeeya ciidankaasaa mataqaanay wixii sharci darra kalluumaysi sharcigaan waa farsanayn wixii hawaaninta ka baxsan waxaa qabtaa ciidankaasaa qabta ma garatay waan gartay marka hadda bal waxay iga warantaa isku duway xaaladda dadka kalluumaysatada ah ee deegaanada xaafuun iyo meelaha kale ku dhow ka kalluumaysta saameynta leeg ayayse ku yeesheen jariifka badda lagu hayo saameynta waa ku yeelanayaayo waa dhacaysaa in hoos u dhac marmar ay ku timaado kalluumaysigii sharci darrada xaaluf inuu ku hayo waa wax dhici kara laakiin dadkan la siiyo muxuu ahayy rugsada had iyo jeer waa la kantaroolaa qaybaha waxaa la saaraa waxa la yidhaahdo inspector ama kantaroole oo ogaada nooca ay wax u jiriifayaan iyo meelaha ay wax ka jiriifayaan iyo kalluunka ay rabaan inay jiriifaan in wax ka ogaata waa inspectaro loosoo tababaray baa jira wasaaradda kalluumaysiga oo tababar dibadda mataqaana hadda ka hor lasoo siiyey marka taasuna way jirta waxaad sheegtay inay jiraan doonyo ay saaran yihiin dhalinyaro soomaaliyeed ama reer puntland ah oo iyagu u fududeeya dadka maraakiibta shisheeye wata inay kalluumaysi sharci daraa ay sameeyaan wasaaraddu arrintaasi maxay waxa ugu qaban weyda waxa weeye waa laga qabtay dad badan oo noocaasa hadda ka hor baa lagu xiray oo laga qabtay haddee nin had iyo jeerna waxa weeye way aaga badda aynu leenahay waa kala badan tahay iyo wasaaradda laakiin wasaaraddu intii dadaalkeeda way qabataa wixii ay inta ay awoodu leedahana waa dadaashaa haddaba marka wasaaradda kalluumaysiga ka socda ayaa xaafuun jooga xeebuhuna maraya ilaa iyo intaa biyaha puntland ah oo kantarool ku haya maantaba laba ayuu soo qabtay oo waxay noqotay mid shati shatigeedu qaldan yahay oo hadda xaafuun bay joogaan iyo mid iyadu hadda ka hor la qabtay oo la ganaaxay oo ay lagu ganaaxay iyadana waxaa lagu xukumay inay labadaba soomaali baa le waa doonya soomaaliya ay leedahay inay shatiga qaataan ayaa baa sharci looga dhigay xoogaa yaroo ganaaxa ma garan markabkaasi marka wasaaradda miyaa macnihii hoos taga mase waa kuwii dagaalka ee ciidamo badda iyaguna ay lahaayeen
maya wuxuu hoos tagaa wasaaradda kalluumaysigu wuxuu hoos tagaa oo kira ka qaata ma garan ha marka ma markab ciidana ciidan uu saaran yahay mase waa mid kaluumaysi caadiya sina waxaa sheegtay maya dad soo ciidan qabtay baa saaran markab ciidan saaran yahay oo niman qabiilo ah oo mataqaana badda wasaaradda kalluumaysiga baana saaran oo iyaguna la socda oo sharciga iyo wixii sharci daraa kantaroola iyo sida ay wax u kalluumaysanayaan had iyo jeer raggaasaa la socda iyaguna ma garat